إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta alfurqaan in ka badan labaatan askari oo uu maraykan ku jiro ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday duqeymo habeene ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen xerada bilidogle ee shabeellaha hoose in ka badan toban askari oo isugu jira shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgallo ay mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ka geysteen gobolada shabeellada hoose mandheere iyo baay waxaa xalay weerar madaafiic ah lagu qaaday xarunta madaxtooyada muqdisho iyo saldhigyo kale ku dhowaad soddon ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaal beeleed ka dhacay waqooyiga gobolka galgaduud shil gaari oo dhimasho dhaawac sababay ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa sheegay canshuur qaadashadooda ay ka fikiraan inay daaro waaweyn xamar kaga dhistaan dab xoogan ayaa habeenkii xalay waxa uu ka kacay mid ka mid ah geerishada ku yaala magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal qodobada wararka ugu doroon ayay ahaayeen waxaad dhegaysan doontaan iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaan u gudagelin qodobada wararka kusoo dhowaada qadar yar oo xaysiis ah siyaasigani waa wadaadayus amase doofaare nin qudhuu waxdii deli ma jiro oo damiir lehe
etoobiyana saaxiibaan nalnahay oo waabatan hadda dagaalka nala gelayso oo dhiiggeeda noo hurayso oo cadowgii nala nala xoraynayso
تربيت في منطقة من أقدم مناطق مصر waxaan ku soo koray mid ka mid ah deegaanada ugu qadiimisan masar oo ay ka jiraan kala duwanaan xagga dhaqanka iyo ilbaxnimada ah suurayso waxaan xaafadda yahuudda ku arki jiray macaabid yahuuddu leeyihiin mana jirin qof isweydiinayey yaa galay macbadka yahuudda muxuuse ahaa qofka ka soo baxay ama isku dayaya inuu dhibaato gaarsiiyo dadka yahuudda ah دخل المعبد وغير اللي خرج ولا حد ب- بيحاول يأذيه أو يضايقه
masar danteeda aan isleeyahay la taaban karo waxaa ka mid a challengega etoobiya ay- iyo masar ka dhexe oo oo webiga nail iyo meeshan renouncance en- en- en- maaragtay daamka etoobiya samaysay eh, oo masar iyo etoobiya isku fahmi waayeen
waa barnaamij aan ku eegayno masar waa dowlad noocee ah muxuuna yahay ujeedka iyo danta ay ka leedahay inay ka mid noqoto duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya caawa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada inshaa allah dumbuuqiyo ninkii sanadley dalabu meertae dabka booba weynoo jihaadayina bidkeene dabka booba weynoo jihaadayina bidkeene markaana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ku dhowaad labaatan askari oo uu maraykan ku jiro ayaa dhimasho dhaawac ku noqday duqeyn habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen xerada beledogle ee shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan waxaa inoo haya cabdisamed waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa duqaymo qaraxyo iyo weerar toos ah oo saacadihii lasoo dhaafay iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la eegatay shisheeyaha caddaanka iyo madowga ka kooban ee kusoo duulay soomaaliya haddii aynu ku horumarno xerada balidoogle waa halka ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ee kusoo duulay soomaaliya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa duqaymo saddex habeen ka hor ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen xerada balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo soo gaaray ciidamada maraykanka yugandeska iyo sidoo kale qaar ka mid ah maleeshiyaadka ay ku shaqaystaan ugu yaraan hal askari oo maraykan ah ayaa lugta ka burburay sida aan xogta ku helnay waxaana haleelay madaaficdii mujaahidiinta ay xerada ku tuureen ciidanka yuganda waxaa ka dhimatay saddex askari kuwaasi oo meedadkooda saldhigga lagu dhex arkay sidoo kale waxaa jira dhaawaca toddoba askari oo ka mid a ciidamada yuganda ee ku sugnaa xirada ballidogle ugu yaraan shan ruux oo ka tirsan maleeshiyada bangaraf ee uu ku ugaarto maraykanka ayaa sidoo kale weerarka ku dhintay xogta aynu heleyno sidoo kale waxaa ka mid ah in ay gubteen dhowr kunteenaro oo ay lahaayeen ciidamada uganda iyo sidoo kale askarta maleeshiyada bangaraaf waxaana ugu jiray hub sidoo kale waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta ay la egteen ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay gaar ahaan kuwooda uganda qarax oo ah mid xooggan ayaa waxaa lagula beegsaday agagaarka deegaanka nambar konton ugu yaraan toddoba askari oo ka mid a ciidamada uganda ayaana qaraxa ku dhintay waxaana dhaawac uu soo gaaray saddex askari oo yugandhees ah diyaarad helikabtar ah ayaa daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada uganda iyadoona burbur xoogan uu gaaray gaarigii taawga ahaa ee qaraxa lagula beegsaday guutada madaaficda ee mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay sidoo kale duqayn la eegteen saldhigyo iyo xarumo dowladda federaalka ay ku leedahay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta goobaha ay xalay madaafiicda la egteen waxaa ka mid ah xarunta villa soomaaliya uu degan yahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kale mujaahidiinta waxa ay madaafiic ku garaaceen saldhigyo ay ciidanka dowladda federaalka ah ku leeyihiin degmooyinka kale ah xamar weyne xamar jajab hilwaa yaaqshid kaaraan waxaana jira khasaaro ka dhashay madaaficdii gaaray saldhigyada dhinaca iyo gobolka mandheerana xogaha aynu ka helin waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka kenya ay ku leeyihiin degmada carabiya ee gobolka mandheera taasi oo ka mid a deegaanada ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ugu yaraan hal askari oo kenyaati ah ayaa dagaalka ku dhintay intii uu socday dagaalkana waxay xogo sheegayaan in saldhigga uu dab weyn qabsaday dhanka iyo gadan ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ku beegsadeen bar kontarool oo ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen gudaha magaalada beled xaawo ee gado waxaana jira khasaare soo gaaray ciidankaas ugu dambeynna isla shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka jasiira ee dhacwadada isku xirta muqdisho iyo markaa in ka badan soddon askari ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday dagaal beeleed ka dhacay waqooyiga gobolka galgaduud ku dhowaad soddon ruux ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday dagaal beeleed ka dhacay waqooyiga gobolka galgaduud cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya dagaal beeleedkan oo u dhexeeyey laba maleeshiya oo ku wada sugan waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay deegaano dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka cadaado iyo cabud waaqe uu ka arrimiyo maamulka la baxay galmudug dagaalkan oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ilaa iyo habeenkii kolkaasoo uu joogsaday markii uu gobolku dhacay ilawareedyo ka agdhow halka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in ku dhowaad toban qof ay ku dhinteen dagaalka halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatan kale waxayna wararka qaar ay sidoo kale sheegayaan in dhimashadu kor u dhaafayso toban ruux iska hor imaadka u dhexeeya maleeshiyo beeleedka ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo muran ku saabsan lahaanshaha dhul aan la degnayn oo ku yaala deegaanka balisenyo ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka galmudug oo ku aadan dagaal beeleedyadaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isku soo wada duub oo goobaha ay joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay dagaal beeleedyo geystay khasaarooyin kala duwan taabedelkeeda walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira amni iyo kala dambeyn haddii ay dhacdo in qabaa'ilka ay wax isku qabsadaan lagu kala saaro kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam shil gaari oo dhimasho dhaawac sababay ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug warkaasi cali aadan ayaa ka waramaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka dhacay shil geystay khasaare isugu jiro dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed shilkan oo ka dhacay meel duleedka ka ah magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ku dhintay hal ruux oo haweeney ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale gaarigii shilka galay oo ah nooc loo yaqaano leyla calaawi ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan shilalka gaadiidka ayaa inta badan waxaa sabab u ah darwallada oo gaadiidka ku kaxeeya xawaara sare darwallada ayaa waxay isticmaalaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyadoo ay u dheer tahay aqoon la-aan la xiriirta wadista gaariga maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa sheegay canshuurta ay qaadaan ay ka fikiraan inay daaro waaweyn xamar kaga dhistaan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariye cumar guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka yuusuf xuseen jimcaale oo ku magac dheer madaale ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu tilmaamay musuqa iyo wax isdabamarinta ay ku shaqaystaan saraakiisha maamulkiisa isagoona sheegay in qofkii loo diraa inuu soo qaado canshuuraha cusub ee dowladda federaalk ay ku soo ragtay bulshada gobolka banaadir uu ku fikiraa inuu dhisto daara waaweyn isagoona intaasii raaciyey markii la xidho xubnahan uu sheegay inay lunsadeen lacagaha canshuuraha ah sidoo kale loo diro kuwo kale oo cusub iyaguna ay ku fikiraan sidii kuwii hore wuxuuna intaa ku daray in askarta iyo saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan koontaroolada magaalada muqdisho ay iyaga ku dhooda lunsadaan lacago fara badan waa suuragal waay qof haddaad canshuur u dirto sidiisaba seef ma wada aha anigu hadda maalin kasta waxu xidhaa dadka qaar waan xidhaa oo aad boonaad u dhiibaysaa lacaguu qaadaya lacagtuu qaada boonadaas lacagtuu ku qoray iyo lacagtuu qaada farqigaa u dhexeeya un gurigaa gelaaya xabsigaan geeyaa markaan xero muddo kadib waa laga nasaha ayaan haddii la joogo haddana cidda xidhaada raadsha marka wax la xidho maalmo waa laga nasanayaa laakiin mararka qaarkood waa iska imaanaysaa nimaa wuxuu joogaa jagboynta joogaa wuxuu rabaa inuu inuu daaro dhisto ka fikiraya maalmo gudood oo ku lacagaysto asagoo ka fikira maaragta maarata midaa waax joogo wuxuu ka fikiraya inuu maalmo kooban ku lacagaysto waxaana warkan ka soo baxay guddoomiyaha dowladda federaalk ee gobolka banaadir caddeyn markhaatimo doonto ah u noqonaya heerka uu gaarsiisan yahay musuqa iyo wax isdabamarinta ragaadisay dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh oo marba marka ka dambaysa dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada gobolka banaadir ay isa soo tarayaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dab xoogan ayaa habeenkii xalay wax uu ka kacay mid ka mid ah geerashada ku yaala magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal mubaarag cumar ayaa ka waramaya dabkan oo ka kacay garaash ku yaala magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa laga soo sheegaya inuu geystay khasaare kala duwan dabkan ayaa ka dhashay mid ka mid ah gaadiid ku jiray geerash ku yaala magaalada isagoo intaasi kadib u gudbay goobo ganacsi iyo kaalin shidaal oo ku agtiilay goobta wararka ayaa intaasi ku daraya in uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah dadkii ka agdhabaa goobta uu dabka kacay sidoo kale waxaa ku gubtay dhammaan gaadiidka yaallay garaashka iyo goobihii ganacsi oo dhammaantooda basbeelay marka laga reebo saddex gaari oo laga badbaadiyey dabka qaar ka mid ah ganacsatadii ay soo gaartay dhibaatadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada soo gaartay iyo waxaa sababay dabka ammaanay ahayd ammaanadiina hadde waa laiska qaadayaa dadkaa la qaadaya adduunyadaa la qaadayaa marka waxaan is leenahay waa wixii adduun dhigi jira wixii ugu dhib yaraa baa ka dhacay sidii dabku u bilowday ilaa haddoo shan saac iyo bar la marayo rag baa waxay saaran yihiin haamaha iyo baasha gubanaysa korkeeda
horta alxamdulilah horta wixii ilaahay keeno qadara waa ku qanacsannahay oo qadar ma diidi karno alxamdulilah qadar baanu ku dhacday saa u jeedaanba kaalinta waxba kama badbaadin oo waa wada jugteen xataa buugtii deynta waa gubatay alxamdulilah kolba ilaahay baa awalna siiyey haddana waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay bedel qaar awalna siiyo kaalintaas dabkaas wuxuu ka dhashay sidana loo sheegay sidaal la dalacayay ka dhashay wiil sidaalka dalacayay laba wiil baa dalacaysa wiilo wiil ka mid ah xoogaa dhaawac gaaray sidana loo sheegay labada gacmood buu ka dhaawacan yahay wiil aan dhaawaciisa ma arag marka alxamdulilah de wixii ilaahay keena inaan ku qanacno qadar ah waa ku qasbannahay balse dayac baa jirada xagga dabdamiska ah dabdamisku xilli leydayna soo gaartay oo xeer iyo fandhaal kala dhaceen cilada kaloo jirtaa waxay tahay isla markii meesha markay jimo gadaal ay ka soo gashay dabka demiskiisii meeshii hore la rabay in qayb kale laga geliyay hal dabdamis baa noo timo weliba biyihii ka dareen haamanka ama booyadihii awalba lagu maciimsan jiray oo shirkaduhuna waa naga soo daaheen marka waxaan isleenahay kolba qadar bay ahayd laakiin cabasho ama cilladaa hadda aan tabaynaa waxay tahay xagga dabdamiska in xaggaas uu ka jiro xoogaa dayac badan oo ay hal haan noo timi ama hal booyad ay noo timi oo iyadana biyihii ka sii go-een كل على حال وحي قدر الحمد لله وكو قنعسنا هاي انت داس الهي بان سي هذا الهي بان سي ان شاء الله حساب كرنا وحي غاري gudaha ku jirtay saddex gaari kaliya laga saaray meeshuna waa buuxisa aragtan ilaa iriday gawaarida yaaleen iska rogooyinka iyo hooyadaha iyo gawaarida dhan ilaa irida suka yaaleen marka saddex gaari keliyana meesha ka badbaaday oo laga saaray gaari yar iyo gaari booyada iyo gaari kale wixii gaari ahayo meesha ku jiro waa gubteen wixii hantiyo taale waa gubteen kolba dee saddexdaa gaari baa wax xadeer meeshaa laga saaray wixii hanti yaallay
si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay dabka kacaya guryaha iyo xarumaha ganacsiga dhowaan ayayd markii dab xoogan uu ka kacay guri ku yaala magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan warkii alfurqaanna dhegeystayaal waa naga intaa